bismillaahi raxmaan raxiim baaq nabadeed maanta ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha disembar sanadka laba kun sagaaliyo toban waxaa dowladda federaalk ee soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale ee ka soo cusboonaatay deegaanada towfiiq iyo afar afar waaqo oo ka tirsan gobolka mudug waxaana dowladda soomaaliya ay aada uga walaacsan tahay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo diriirta maalmihii lasoo dhaafay ka soconayey deegaanadaasi ka tirsan degmada jariiban ee gobolka mudug xukuumadda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si deg dega u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda soomaaliya ee isku dhafka ah ay ugu tala gashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhex galaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas waxaana dowladda soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa waxaana dowladdu ay maxkamad soo taagi doontaa dhammaan cid walba oo labada dhinac ee ku lug yeelato hurinta colaadaas iyo in ay ka dhaga adeegto awaamiirta iyo baaqyada ka soo baxaya dowladda ee la xiriirta joojinta colaadaas waxaad la socotaan in dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada soomaaliya inta badan ay ka dhacayeen fatahaado iyo musiibooyin rabaani ah kuwaas oo dowladda soomaaliya iyo shacabkuba ay la tacaalayeen sidii wax looga qaban lahaa iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ayaa haddana waxaa nasiib darro ah maanta in meel laba boqol iyo labaatan kilomitr u jirta magaalada gaalkacyo oo xaaladdu ay aada u adag tahay in dagaal dad walaala ah uu ku dhex maro waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in aysan dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed baanay aqbali karin horinta colaadaha iyo daadinta dhiigga dadka walaalaha ah ugu dambeyntii dowladda soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan culimada ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyaraduba in ay ku baxaan ayna ka qayb qaataan gurmadka iyo joojinta colaadaas dadka walaalaha ku dhex maraya ee deegaanadaas ee ka tirsan gobolka mudug waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu nabad iyo xasilooni kala dhex dhigo dhinacyada halkaas ku dagaalamaya wabilaahi towfiiq